dagaal u dhexeeya ciidamada puntland iyo kuwa galmuduga ayaa saake waxa uu ka socdaa magaalada gaalkacyo wariyaheen axmed khaliif geedi oo ka agdho goobta dagaalka uu ka socdo ayaa arrimahan inooga warbixiyey dagaalka saaka oo bilowday saacadba markay ahayd labaiyo tobankii subaxnimo ayaa ilaa iyo hadda waxa uu ka soconayaa galbeedka gaalkacyo waxaana dagaalka uu yahay hadda mid la iskala soo gudgoobay horey loogu dagaalamayay dagaalka ayaa hadda ka socda xaafada garsoor ee magaalada gaalkacyo gaar ahaan inta udhexaysa saldhiga ciidanka galmudug iyo weliba shartii galeyda ee ku taalla xaafada garsoor ee magaalada gaalkacyo goobta dagaalka oo hadda aan ku suganahay meel u dhow ayaa waxaa la maqlayaa dhawaqa rasaasta culculus waxaana sidoo kale jirta madaafiic laisku weyaarsanayo dagaalka ilaa iyo hadda wararka qaarkood waxa ay sheegayaan in ay dagaalka ku dhinteen saaka keliya ilaa saddex qofood halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen